Waad mahadsantahay dowladda Shiicada ah ee Iran ayaa xalay boqolaal gantaalo ah ku weerartay magaalooyin badan oo ka tirsan dhulka Falastiin ee uu maamulka Yuhuuddu xoogga ku haysto oo ay ku jirto magaalada Tel Aviv ee caasimadda u ah kayaanka Sahiyuuniga ah. Madaafiicda oo gaarayay in ka badan laba boqol, isla markaana dowladda Shiicada ah ee Iran ay tuurtay soddon daqiiqo gudahooda, ayaa ku hoobtay meelo badan oo ka mid ah dhulka uu xoogga ku haysto maamulka Yuhuudda. Iran oo ka hadlaysa gantaalada ay tuurtay waxay sheegtay in meelaha ay ku dhaceen ay ka mid yihiin saddex saldhig oo waaweyn oo kuwa ciidamada cirka ah, xarun uu iska leeyahay sirdoonka Yuhuudda ee Mossad. Waxay sidoo kale sheegeen inay qasfiyeen raadeero iyo xerooyin ciidan oo ay ka mid tahay halkii laga soo abaabulay dilkii hogaamiyihii ururka Shiiciga ah ee Xasan Nasrullah. Durba markii ay bilaabatay in gantaaladan ay ku soo hoobtaan deegaanada uu xoogga ku haysto maamulka Yuhuudda, waxaa cirka isku shareeray dhawaaqa digniinta. Yuhuudda oo dhankeeda ka hadashay weerarkan waxay sheegtay in Iran ay gashay khalad weyn, isla markaana ay u jawaabi doonaan. Hase ahaatee, jawaabta ay bixinayso Yuhuuddu aysan ahayn mid ay ku degdegayso. Kanaalka saddex iyo tobnaad ee ka mid ah warbaahinta Yuhuudda wuxuu sheegay in ra'iisul wasaaraha Yuhuudda Benyamin Netanyahu xilligii ay gantaaladan soo dhacayeen isaga iyo wasiirro kale ay ku sugnaayeen dhisme dhulka hoostiisa ah oo ku yaala magaalada barakaysan ee Al-Qudus oo ka mid ah meelaha xalay gantaalada lagu garaacay. Mar ay ka hadlaysay xukuumadda Shiicada ah ee Iran, gantaalada ay ku tuurtay maamulka Yuhuudda ayaa waxay sheegtay inaysan adeegsan gantaalo wax burburi kara, isla markaana waxay tilmaameen inay awooddooda ugu badan ee xagga gantaalada adeegsan doonaan marka uu dagaalku si foolka-fool ah u bilowdo. Inta la og yahay, warbaahintu ma aysan soo tabin dowladda Shiicada ah ee Iran-na ma aysan sheegin wax khasaare nafeed ama mid hantiyeed ah oo ka soo gaaray maamulka Yuhuudda weerarkan, maadaama ayba sheegeen inay adeegsadeen gantaalo aan wax burburi karin, isla markaana tayadoodu ay aad u hoosayso. Dhinaca kale, warbaahinta ayaa tebinaysa in madaafiicdii xalay Iiraan ay ku tuurtay deegaanada uu xoogga ku haysto maamulka Yuhuudda, firidho ka faniinay ay dileen laba qof oo Falastiiniyiin ah, halka Yuhuuddana aan la sheegin wax khasaare nafeed ama mid hantiyeed ah oo soo gaaray, inkastoo Yuhuuddu ay qarsato jabka soo gaara. Iiraan ayaa inta badan la tilmaamaa inay Yuhuudda u adeegsato gantaalo dhawaq uun keliya wata, hase ahaatee aan lahayn wax tayo ah. dhanka kale toogasho khasaare nafeed geysatay ayaa xalay ka dhacday magaalada Tel Aviv ee uu xoogga ku haysto maamulka Yuhuudda. Rag hubaysan ayaa lagu soo warramayaa inay toogasho ka fuliyeen magaalada Yafa oo ka mid ah dhulka ku hoos jira gumaysiga Yuhuudda. Ugu yaraan siddeed ruux oo Yuhuud ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen howlgalkan, halka ay ku dhaawacmeen ugu yaraan lix iyo toban kale oo lix ka mid ah dhaawacyadoodu ay liitaan. Ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkan. Warbaahinta Yuhuudda ayaana tebinaysa in rag hubaysan oo Falastiiniyiin ah ay weerar ku qaadeen goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen ciidamada Yuhuudda.